waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
cabdi ilaah maxamed xaashi waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka indhaha ama optometrista ah cabdi ilaah kusoo dhawo horta barnaamijka
waad mahadsan tahay xasan iyo bahda s b s waa dhowahay gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa caafimaadka indhaha ee caruurta marka haddaan ku bilowna maxay yihiin calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garan karo in ilmaha indhihiisa wax si ka yihiin intaan taa u gelin waxaan rabay uun inaan marka ugu horeysa aan xuso muhiimadda mawduucan uu noo leeyahay waxay tahay dadka waaweyn markay iyagu wax ka hadlaysan yihiin iyagiibaa garan kara inay wax ka hadlaysan yihiin caruurtaase waalidka ama macalinka ama qofka ka agdhow ayay tahay inuu inuu garto ilmahan wax ka khaldan inuu jiro waxaan ilmaha laga yaaba badanaa inuu u arko dhibka isha ka haysta wax caadi ahan inuu haystaa laga yaabaa marka waxaa jira calaamado loo baahan yahay waalidku inuu inuu fiiriyo wayna badan yihiin haddaan kuwaas mid kamid a qaar kamid ah aan xuso waxaa kamid ah ilmahoo isha gacanta marmariya oo oo tirtira sidii isagoo wax kaga jiro oo kale ilmahoo markuu wax akrinahayo hal il isku qabta hal meesha labada indhood buu isticmaali lahaa hal il isku qabta waxaa kaloo muhiim ah inaan xuso calaamadaha indhaha marka la fiirinayo indhaha oo keliya ma aha waxaa kaloo jira calaamado kale oo indhahiin waxay si ka yihiin sheegi kara sidii haddii ilmuhu mar walba qoorta dhinac uu ujeediyo oo ama markuu socdo ama markuu taagan yahay madaxa uu dhinac ujeedinahayo waxaa suurtagal ah inaysan qoorta ujeedinayo muruqyada madaxa keliya inaysan aheene inay tahay cillad xagga indhaha ka jirta oo indhaha muruqyada indhaha u qaada dhinacyada kala duwan lix muruqba ayaa indhaha dhinacyada kala duwan u qaada bidix midig kor hoos lix daarishan kala duwan u qaada muruqyadaas mid kamid a hadduu dabacsan yahay ama u gigisan yahay badanaa wuxuu ilmuhu isku isku dayaa inuu inuu ku dheeli tiro muruqaas debcay ama gegsan isagoo qoorta dhinac ujeediya marka ilmahoo qoorta dhinac mar walba ujeediyey haddii ama sawiradiisa lagu arko yaan loo qaadan in muruq uu qoorta kaga jiro ama sa ay tahay laakiin waxyaalaha laga baari karo indhaha kamid ah calaamadaha kale ee sheegi kara in ilmaha indhihiisa la baaro ama lagu la fiiriyo dhakhtar loo geeyo waxaa kamid ah haddii marka wax akrinahayo ilmuhu uu aada ugu dhawaado buugga aada iskugu dhaweeyo t v ga markuu daawanahayo hadduu aada ugu dhawaado ilmahoo kufi kufidiisa ay badato hadduu aada u kufo marka uu socdo ama derbiyada ku dhaco specially marka jaranjarada iyo meelaha uu ka daadegahayo haddii uu aada mar walba u kufo waxay sheegaysaa wada shaqaynta labada indhood iyo fogaanta talaabad talaabadu qaadi lahaa fogaanteeda inuusan indhuhu aysan si fiican aysan balancer u ahayn iftiinku hadduu dhibo oo subaxii markuu soo kaco ilmuhu iftiinku aada u dhibo waa calaamadu keeni kartaa ilmaha indhihiisa inay waxsi ka yihiin midabada hadduusan ilmuhu kala garanaynin ama isku khaldo isagoo gaari heer midabada magacyadooda uu kala yaqaano calaamad xagga indhaha loo malayn karo weeyaan waa garta marka caruurta markaad leedahay da-deebaa lagu tilmaamaa caruur waa ilaa ilaa imise jir weeye midda kale caadiyan caruurta yararka dhakhtarka ilkahoo kale lixdii bilood mar baa la geeyaa ilkahooda la nadiifiyaa la jeegab gareeyaa indhaha sidoo kale haddii xataa calaamad uusan lahayn ilmaha dhakhtarka indhaha ma mar walba in loo geeyo ama sanadkii mar indhahooda la jeeggareeya caadiyan
wa waa su-aal fiican su-aashaad iwe waa su-aal fiican su-aashaad iweydiisay wadamadan aan ku wadamadan aan ku noolnahay ee uu ka jiro daryeelka caafimaad ilmuhu markuu dhasho meesha uu ku dhasho dhakhtar baa badanaa la jooga pediatric ah oo indhaha ilmaha fiiriya in wax si ka yihiin in kale haddii wax ka yihiin marka dhakhtarkaasaa soo gudbiya wax walba haddii caadi yihiin ilmaha markaa waa iska joogaya wax dhiba ma qabayo markuu sanad laba sano uu gaaro haddana waxaa jeegaraysa neers baa jeegaraysa oo fiirisa in wax dhiba ilmaha uu qabo saddex jir iyo bar markuu gaaro waa xilli ilmaha indhihiisa la baari karo saddex jir iyo bar markuu gaaro si fiican baa loo baari karaa marka haddana markuu iskuulka uu bilaabahayo xilliga iskuulka ama intuusan gaarin kin kindhada uu kindhada markuu bilaabayo ayaa lagu sameeyaa screening xagga indhaha ah haddii wax cillad ugu arkan marka waa lasoo gudbiyaa kadibna xilliga iskuulka uu gelayo ayaa la baaraa marka wixii intaa ka dambeeya cillad hadduusan ilmuhuusan qabin labadii sanaba ama saddexdii sanaba mar in la baaro weeyaan laakiin waxaa jirta haddii ilmaha uu lagu arko inuu qabo cillad ama labada indhood mid kamid aha ay banaanka u baxayso ama ay gudaha gelayso ama la dareemo indhaha mid kamid aha aragtidooda inay inay hooseyso oo lazy eye wax la yidhaahdo uu qabo ama haddii uu ilma ukiyaalo qabay oo isagoo daa dacyar ukiyaalo ku bilaabay uu yahay ama hadduu ku dhashay uu yahay ilmo ku dhashay isagoon dhame xilligii uurkii macnaa forty weeks aan ku dhalanin laakiin ilaa soddon week meelaha ku dhashay on hadduu yahay ama ilmo korimihiisa aysan u dhamaystireen hadduu yahay waxay noqonaysaa taas in mar sanadkiiba mar ugu yaraan la fiiriyo waxaa kaloo ilmaha in sanadkiiba mar la fiiriyo keenhaya haddii qoyska cillad indhood ay ku jirto ama aabbaha ama hooyaha ama walaalada ay cillad indhood ay qabaan ilmihii isagoon cillad indhe qabin sanadkiiba mar in la baaro iyadana waa laga maarmaan
waa gartay waxaad soo waxaad tilmaantay lacy i lacy igaas bal muxuu yahay haddaad si fiican usii sharaxdiisa haddiise waalidiintu ay gafaan inay fahmaan calaamadahaas caruurta in indhaha laga haya ay ku gartaan oo oo aysan dhakhtar u geyn maxaa dhaca lazy i ama magaca scientifically loogu yeero oo ah ambliopia waa waa waa calaamad sheegaysa horta waa xaalad indhood oo labada indhood mid kamid ah aragtidooda ay liidato marka labada indhood ta aragtidooda ay liidato mooye ta kale ee fiican ayay ishu xiriir toosa la samaysanaysaa marka ishii kale shaqa ma qabanayso weeye marka magaca lazy halkaasuu ka yimid oo ishii kale wax shaqa ma qabanayso marka magaca lazy ay halkaasuu ka yimid waana xaalad indheed oo runtii aada iyo aada muhiim u ah oo laga yaabo in xilligii la ogaan lahaa la seego haddii la seegano dhibkeedu ay leedahay maxaa yeelay waa xaalad indhood oo xilliga wax laga qaban karo ay ku xiran tahay inta ilmuhu yar yahay ilaa sideed jir sagaal jir hadday sii fogeeyaan waxay dhahaan labaiyo toban jir wixii ka dambeeya wax lagama qaban karo labada indhood ilaahay dadka u sameeyey way wada shaqeeyaan markay wax arkaan waxa ay arkaanna maskaxday u gudbiyaan maskaxdii baa markaa noo sheegta waxaan aragnay midabkiisu wuxuu yahay inuu socdo inuu weyn yahay labada indhood mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in aragtideedu liidato oo sababo fara badan baa keeni kara ama waxaa laga yaabaa labada indhood inay ukiyaalo u baahan yihiin mid ukiyaalaha wax yar lagu saxay u baahan tahay midna in wax weyn ay u baahan tahay marka tii wax yar u baahneed la saxay ishuna taa ay la shaqayso waxaa kaloo suurtagal ah labada indhood inaysa wada toosneen oo mid ay banaanka u baxayso ama gudaha ay gelayso bixid qof professional mooye dadka kale aysa garan karin inay taa laga yaabaa deedna ishu isha toosan ay xiriir maskaxdu isha toosan ay xiriir la samayso kii kalena meesha ay ay ka baxdo waxay noqonaysaa in markaa dhakhtar la geeyey oo isagoo dhakhtar la geeyey la arko si uun lagu talagelin lagu ogaado ayay badanaa dhacdaa sababtay muhiimadda u leedahay ilmuhu markuu yar yahay xilliga iskuulka uu bilaabayo in la geeyo waa taas maxaa yeelay labada indhood hadday mid aada u fiican tahay ilmihiin uusa garanin baa laga yaaba waalidkiina aysan garanin marka lazy igan siyaabaha lagu daaweeyo ayaa haddana iyadu muhiimadooda leh maxaa yeelay waa howl aada u ballaaran oo tahay waalidka iyo dhakhtarka iyo ilmuhu inay ka wada shaqeeyaan waana howl ma runtii dhib badan ayna adag tahay in waalidka lagu qanciyo maxaa yeelay ishii fiicneed wax arkaysay ayaa la daboolayaa oo dhihii saacadaha maalintii in saddex saacadood afar saacadood weliba xilliga iskuulku aadahaya ilmuhu waa in isha la daboolo si isha kale ee liidata iyo maskaxda xiriirkooda loo hagaajiyo marka waa ilmihii waa way ku adkaanaysaa markii ishii fiicneed laga daboolo tii kale si fiican waxa u arkeynin inuu inuu ku shaqeeyo way ku adkaanaysaa laakiin waa arrin haddii aada loogu loogu dhawal adeego natiijadeeda la arki karo marka waxyaalaha kale lagu daaweeye waxaa kaloo kamid ah in ishii fiicneed lagu shubo daawo aragtideeda yaraanaysa oo la yidhahdo wiigii laba jeer daawada ku shub marka ilmihii labada jeer daawada lagu shubo ishii u iftiimaysa u arko iyadoo daciif ah marka uu dhaho ma ma ogeli daawadan laakiin waa arrin haddii loo dhawar adeego lix bilood sagaal bilood sanad ilaa sanad iyo sideed bilood laga yaabo inay ishii xumeed ay soo kacdo kadibna laba indhood oo fiican ilmuhu u yeesho ilaahu waxa ay baryahan aada u bataa ciyaalka yaryar ama carruurta yaryar oo ookiyaalaha xirta marka eh, ookiyaalahaas ku soo badanaya carruurta iyo qalabka elektroniga wax xiriira miyaa ka dhexeeyo ibaadiyada iyo telefoonada iyo kombyuutarada ciyaaladu wakhtiga badan ay ku lumiyaan
Een, laba laba arrimood baa jira ee, oo oo dadkan culunta caaf- indhaha caafimaadka bartay ay ay ay ku kala duwan yihiin Ah, qaar waxay leeyihiin ukiyaalo qaadashadiisu waxay ku xiran tahay een, ishaas siduu ilaahay u beeray oo ishaadu ha- haddii indhaha kale normal ay ka ka dheer tahay short sight baa noqonaysaa haddii ay ka yar tahayna long sight baa noqonaysaa marka wax la xiriira ma aha waxaana isticmaalaysa laakiin een, daraasaad fara badan ayaa ayaa xaqiijinaya oo aad u support garaynaya waxyaalahan een, activity-ga close up-ka ah ee sida computer-ka iyo waxyaalahan lamidka ah inay carruurta badankoodii ay ka dhigeen short sighted oo dad mataqaanaa meelaha foga waxaan ka arkeynin waana dhab oo waayadii hore carruurta badanaa bannaankay ku ciyaari jirtay indhahooda bannaanka ayay wax fara badan ay fiirin jireen haddase waxaa laga yaabaa eighty percent ilmaha noloshiisa o dhan inay tahay close up marka dareen fara badan baa jira waxyaalahan ilmuhu ay isticmaalayaan ay computerka inay hor fadhiyaan iyo inay ukiyaalo inay xidhaan ay ku keenayso haddii xitaa ukiyaalo xitaa aysan ku keenin arrimo kale oo xagga indhaha ah oo indha qallayl dry eye indhahoo aada u qalala indhahoo cuncuna taa waxaan shaki ku jirin close activity-ga la sameynaya inay inay ku keento oo macnihii eh, dad- eh, gudaha inta badan ay ku jiraan ciyaalka waxaa leedahay inta badan bannaanka loo bixiyo banaanka loo bixiyo maxaa yeelay banaanka ilmaha loo bixinayo in- ishii banaanka loo bixinayo fogaanta foga uu- uu fiirinayo waxay u keenaysaa ilmaha indhihiisu inma inay een, focuser inaysan ku ahayn oo keliya meel ku- me- meel dhow laakiin meel shiishe iyo meel dhow ay focuser ku ahaato midda kale ishu markii aysan wax dhow keliya aysan fiirinaynin way qoyaysaa ishu oo waxay noqonaysaa il een, isqoynayso oon aan qalaleen laakiin ishu marka ay maalintii shan saacadood lix saacadood siddeed saacadood ay ku foorarto wax fiirinayso way qaleel way qalal qalalaysaa ishu ishu markay qalalash- qalashana xasaasiyad fara badan baa ku dhacahaya cuncun baa ku dhacahaya een, ca- caruur fara badan waxaa arkaysaa indhaha kaa bilagbilagsiinaya marka indha qaleelku badana waxaa keena close upkan marka ilmaha in la bixiyo oo saacado fara badan banaanka uu ku ciyaaro waa laga maarmaan waa gartay guud ahaan eh, dadka soomaalida maxaad is leedahay eh, marka laga hadlaya arrimahan kuma baraarugsanoo aad aad isdhihi lahayd waa inay ka warqabaan oo la socdaan la- ku- kuma baraarugsano maxaa yeelay een, jaaliyadaha kale iyo u- ummadaha kale waxay leeyihin wacyigelino meelo fara badan ay ay- ama ay kala kulmaan ama waa society aada u ballaaran oo eh, qoraalo fara badan oo laga sameeyey waxyaalaha caafimaadkooda akhriya marka badanaa dadka soomaaliyeed ilmuhu markuu xanuunsado ayay ay dhakhtarka keenaan weliba arrintan lady aiga ayaa mataqaanaa walaac fara badan u leh oo laga yaabaa ilmihii saddex iyo toban jir afar iyo toban jir ah in la keeno ood ood isha midigta markaad fiiriso aragtideeda boqol kiiba boqol ay u tahay tii bidixina boqol kiiba toban ay ka joogto ayna tahay xilli late stage oo wax fara badan aan laga qaban karin marka guud ahaan waalidiinta waxaan ku boorin lahaa inay u kuurgalaan een, carruurtooda marka ay wax akrinayaan iyo xaaladaha indhahooda u kuurgalaan een, caafimaadkooda indhaha ee, wixii caafimaadka guud ee ilmaha hagaajin lahaay oo dhan ay ay geliyaan sida een, cunto dhammaystiran oo balanced ah in ilmaha la siiyo cuntooyinka een, vitaminka iyo mineraalka iyo waxyaalaha indhaha iyo maskaxda dhisana la siiyo intaasaan ku ayaan ku- ku boorin lahaa
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali